بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah yaxya asinwaar oo beddelay ismaaciil haniya haddaba maxaan ka ognahay ninkani sideese maamulka gumaystaha yuhuudda uga falceliyey magacaabistiisa dowladaha dhaca galbeedka afrika oo ku dhawaaqay inay xidhiirka u jareen dowladda yukrain iyo maraykanka oo isaga luga laabtay saldhiggii ugu dembeeyey uu kaga sugnaa mandiqadda kadib eryadii xasiina waajid ra-iisul wasaaraddii waddanka bangaladesh shacabka oo weli kacdoonka halkiisa ka sii wada iyadoo lagu dhawaaqay xukuumad cusub haddaba waa kuma ninka loo magacaabay inuu hoggaamiyo xukuumadda dabadhilifka ee bangaladesh suudaan oo ku dhawaaqday in dowlado shisheeye iyo ururo murtasaqa ah ay marin xuduudeedkeeda jaad hub iyo sahay ay u soo marinayaan maliishaadka dacmu sariic nijeriya oo weli gelgelinaysa rabshadaha oo weli socda xukuumadda moskow miyay kaalin ku leedahay xasaradaha ka soo cusboonaaday dalkani dhaca galbeedka afrika maraykanka oo sheegay inuu qabtay ruux loo soo diray inuu ikhtiyaalo madax sare oo ameerikaan ah uu taram ka mid yahay iyo washington oo falkaasi ku eedaysay dahraan waa kuwee dalalka ugu badan ee soo saara liinta kuwa dhoofiya iyo kuwa soo dhoofsada maxaa faa'iido ah oo ay liinta leedahay kaalin intee le'eg ayayse uga jirtaa dhaqaalaha dunida qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa xarakada xamaas oo ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin ayaa ku dhawaaqday in yaxya sinwaar uu noqonayo hogaamiyaha siyaasadda ee ururka kadib markii magaalada dahraan lagu qaariijiyey ismaaciil haniya yaxya sinwaar ayaa hadda ahaa madaxa ururka ee qidaaca khaza ninkan ayaana waxaa xabsiga laga soo daayey sannadkii laba kun kow iyo tobankii kadib markii maamulka gumaystaha yuhuudda iyo muqaawamada ay dhex mareen heshiis maxaabiis isdhaafsi ah oo ay falistiiniyiintu ugu magacdareen wafaa'ul axraar hal askari oo yuhuud ahna ay ku beddesheen boqolaal maxaabiis ah oo ay ku jiraan qiyaadda sare magacaabista ninkani waxaa aad uga gilgishay maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoo saraakiil ka tirsan sahaynada ay sheegeen in dilkii ismaaciil haniya ay ku fududaadeen oo uu soo baxay hoggaamiye isaga ka daran yaxya asinwaar ayaa ah maskaxdii ka dambaysay howlgalkii duufaanta alaqsa ee toddobadii oktoobar ay muqaawamadu ku qaadeen deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ku jira waana ninka ugu horeeya liiska ikhtiyaalaadka ee horyaalla maamulka gumaystaha yuhuudda sidoo kale asinwaar waxa uu gacanta ku hayaa melafka wadahadallada ee u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda isaga ayaan ahaa midka khaza ka soo abaabulayay tobankii bil ee lasoo dhaafay heshiisyada lagu doonayo in lagu hirgeliyo maxaabiis isdhaafsi iyo xabad joojin dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyo xukuumadda netanyahu ayaa si kala duwan uga hadlay magacabistiisa iyagoo ku sifeeyey nin halis ku ah yaxya sinwaar ayaa sannado ka hor wuxuu taxaddi adag la galay maamulka gumaystaha yuhuudda kadib markii isagoo si toos ah warbaahinta ula hadlaya uu sheegay in daqiiqade kadib uu socod ku mari doono waddooyinka maamulka gumaystaha yuhuuddana haddii ay awood leeyihiin ay ku dhiiradaan in ay ikhtiyaalaan balse taasi ma dhicin oo si nabad ah ayuu socodkiisa ku dhammaystay waana xujadii ugu adkeyd ee muqaawamadu ay hor dhigeen maamulka gumaystaha yuhuudda oo maanta la sheegay inuu yahay midka xagga teknolojiyadda ugu horeeya adduunka sidoo kalena haysta hubka waxbaabi'iya ee nukliyerka diyaarada casri ah iyo sidoo kale satarleedyo kooxaha kale ee muqaawamada filistiin ee ku sugan magaalada khaza ayaa si aad ah u soo dhoweeyey in yaxya asinwaar uu noqdo hogaamiyaha siyaasadda ee xarakada xamaas ninkan oo beddelaya ismaaciil haniya ayaana la filaya in wax badan uu ka beddelo habsami u socodka dagaalka iyadoo gumaystaha uu aaminsan yahay inuu yahay ninka sida rasmiga ah kaga dambeeya dagaalka ka socda qitaaca khaza sidoo kalena maamulaya dhammaan waxyaha kala duwan ee kooxaha muqaawamada filistiin
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
wahagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan kusoo qaadanno barnaamijka caalamul-yowm sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mida wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka ilyaas cabdulaahi aye ilyaas inoo soo qabo wargeysyada dhankaaga ugu horeeya waad mahadsan tahay maahir qodobka inoogu horeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa qaar badan oo ka mid ah saxiifadaha ka soo baxa mandiqadda iyo guud ahaan caalamka ayaa weli waxay si aad ah u tebinayaan rabshadaha xooggan ee ka socda gudaha dalka naijeeriya ee dhaca galbeedka afrika sida aan la socno tan iyo bilowgii bishan agost waxaa waddankan gelgelaya rabshado xooggan oo ay shacabku kaga soo horjeedaan xukuumadda waddankaasi waxaa weli waddooyinka waaweyn ee caasimadda abuuja iyo magaalooyinka kale ee waddankaas lagu arkayaa boqolaal ruux oo caraysan misena wata boorar kala duwan oo ay ku hardhan yihiin ereya ay kaga soo horjeedaan xukuumadda boola tinubu dabcan rabshadahan ayaa salka ku haya sicirka maciishadda oo sarawkac ballaaran uu ku yimid iyo dowladda oo canshuur xaddhaaf ah ku soo rogtay ganacsatada iyadoona ay xusid mudan tahay in waddanka ay ku soo qulqulayaan ajaanib fara badan oo la wareegay ganacsiyadii yaryaraa ee ay dadku ka raadsan jireen nolol maalmeedkooda eenmaahiru waxaa intaasi sii dheer waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee internetka lagu arkeeyey sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday waddooyinka waaweyn ee waddankan waxaana dabcan ka muuqanaya kumanaan shacab ah oo huwan calanka waddanka ruushka taasoo si aad ah kaga caraysiisay xukuumadda abuuja laguna micneeyey in shacabku ay u yeedhanayaan ruushka ayna doonayaan in boola tinubu laga tuuro kursiga sidaba laga soo diiwaangeliyo waddamo badan oo dhaca isla galbeedka afrika waxaana durbadiiba war soo saaray safaaradda ruushka ay ku leedahay naijeeriya iyadoona caddaysay in moscow aysan wax lug ah ku lahayn dibadbaxyada xooggan ee waddankan gelgelaya muddooyinkan dambe booliska naijeeriya ayaa kadib soo bixitaankii hadalkan ka soo shanqaray safaaradda ruushka ay ku leedahay naijeeriya waxay sii xoojiyeen raafka bulshada waddankan waxaana xabsiyada loo taxaabay tobaneeyo ruux oo la sheegay kulug lahaanshaha rabshadahan iyo kuwo kale oo lagu tuhunsan yahay inay ku leeyihiin kaalin lixaad leh dabcan maahiru waxaa sidoo kale xusid mudan in dadka xabsiga loo taxaabay ay ka mid yihiin tobaneeyo ruux oo ku shaqaysta xirfadda xarqaanka kuwaasoo dacwadda loo heysta ay ka duwan tahay dibadbaxayaasha kale ee xabsiga loo taxaabay waxaana lagu soo oogay in iyagu ay yihiin kuwa diyaariyey calamada ruushka ee ay huwan yihiin bulshada kala duwan ee isugu soo baxday waddooyinka waxaana sawiradii ugu dambeeyey iyo muuqaaladii laga keenayay waddooyinka waaweyn ee caasimadda waddankan lagu arkayaa booliska oo goobahooda ganacsi si garbaduub ah uga kaxeynaya raggan sheegayana in xabsiga loo taxaabi doono ilaa ay caddeeyaan cidda sida gaarka ah u fangaraynaysa marka la isku soo wada duubo maahirow xiisadda nigeria markii aad si guud u indhaindhayso waxaad dabcan arkaysaa tacliiqaad kala duwan midka ugu muhiimsan ee sida aadka ah saacadihii lasoo dhaafay miiska siyaasadda u saaran ayaana ah shacabka nigeria ma waxay doonayaan inay qaadaan tallaabooyin la mid ah kuwii ka dhacay waddamada ay iskula nool yihiin galbeedka afrika oo miyay u hamuun qabaan soo dhowaysiga xukuumadda moscow waase la arki doonaa waxa ay taariikhdu diiwaangeliso waad mahadsan tahay iliyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa suudaan tribion oo ah wargeys ka soo baxa dalka suudaan kaasi oo daabacay warbixin dowladda militariga ah ee dalkaasi ay kaga jawaabayso warbixin uu soo saaray ururka qaramada midoobay oo lagu amray inay furaan marinka u dhexeeya suudaan iyo jaad wargeyska ayaa sheegay in dowladda suudaan ee uu hogaanka u hayo genaraal cabdilfataax al burhaan ay ku eedeysay dalal aan la magacdhabin iyo hay-ado caalami ah inay isticmaalaan xuduudka ay la wadaagaan waddanka jaad iyaga oo hub iyo agabyo kale oo sharci darro ah usoo tahriibiya fallaagada dacmusariic warbixinta dowladda suudaan ayaa timid markii urur gaaleedka qaramada midoobay uu ugu baaqay madaxda milatariga suudaan inay furaan marinka dhanka galbeed ka xiga xadka galbeedka daarfuur uu la wadaago dalka jaad si ay awood u helaan buu ururkaasi yiri baabuur taxamulka ah ee gargaarka bani-aadamnimo soo gaarsiisa daarfuur urur gaaleedka ayaa sheegay in suudaan looga baahan yahay inay furto marinkaasi si gurmad loo gaarsiiyo buu yidhi dadka ku dhaqan gobolka daarfuur kuwaasi oo wajahaya culaysyo badan oo roobabku qayb ka yihiin balse dowladda suudaan ayaa ka biyadiiday fulinta soo jeedintaasi iyada oo sheegtay in marinka uu noqday mid ay adeegsadaan dowlado iyo ururo caalami ah oo ku xiran dacmusariic hub iyo agabyo milatari oo halis ahna ay soo geliyaan alxaarif idris oo ah wakiilka suudaan u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay isagaoo khudbad ka jeedinayay fadhi uu golaha ammaanka ee ururkaasi ka yeeshay xaaladda bani-aadamnimo ee suudaan xuduudka gobolka daarfuur la wadaago jaad wuxuu kusii socday isticmaalka iyada oo aanan ogeysiis ama ogolaanshiyo dowladeed jirin gudbinta qalabyo hub iyo shidaal weliba iyada oo la adeegsanayo magaca gargaarka bani-aadamnimo taasi oo ah mid faa-iido u leh maleeshiyada gurmadka deg dega ah waxaa sidaasi yidhi alxaarif waxauu intaasi ku daray in ilaa shan iyo labaatan baabuur oo kuwa dagaalka ah iyo siddeed kale oo siday agab ciidan ay lix iyo labaatankii mey kusoo hoos dhuunteen gargaarka bani-aadamnimo lix iyo labaatankii meyna ay soo gaareen wakhti habeennimo ah caasimadda gobolka daarfuur halkaasna ay uga sii gudbeen maleeshiyada gurmadka deg dega isagoo sii hadlayey ayuu tilmaamay in siddeed baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ay islamarinkaasi kasoo gudbeen bishii juun ee lasoo dhaafay kuwaasi oo siday qalab ciidan oo loogu talagalay maleeshiyaadka dacmusariic kowdii bishii juulaay ee lasoo dhaafay ay sheegeen inay diiwaan geliyeen inay soo gudbeen shan cagaf cagaf kuwaas oo siday qalab ciidan oo loogu talagalay in lagu taakulayo maleeshiyada dacmu sariic waa sida ay sheegtay dowladda suudaane waad mahadsan tahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda ameerikaanka ah ee dahiil ayaa daabacday maqaal cusub kaasoo ay uga warbixinaysa xukuumadda washington oo gacanta ku dhigtay nin asal ahaan ka soo jeeda dalka bakistan balse u shaqeeya dowladda iiraan kaas oo gudaha dalka maraykanka loogu soo diray inuu fuliyo howlgallo waaweyn oo uu ku qaarijinayo saraakiil sarsare oo ameerikaan ah iyo siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay gudaha waddanka maraykanka xukuumadda uu hogaamiye joe baiden ayaa sheegtay in ugu dambayn ninkan ay gacanta ku soo dhigeen kadib dabagal ay ku wadeen muddo fog baaritaanno dhowr ah oo uu maray ninkan kadib ayay sirdoonka maraykanku waxa ay ku sheegeen in ninkan asal ahaan uu ka soo jeedo dalka bakistan balse uu yahay askari u diiwaan gashan xukuumadda tehraan loona soo diray ikhtiyaalka xubno muhiim u ah maraykanka warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in ninkan si gaar ah loogu soo diray ikhtiyaalidda rag cayiman waxaana ka mid ah donald trump oo horay u soo noqday madaxweynaha dalka maraykanka haddana ah musharax madaxweyne oo ka socda dhanka xisbiga jamhuuriga ugu dambayntii warbixinta waxaa lagu sheegay in iiraan ay tallaabadan u qaaday si ay ugu aarguddo saraakiil sarsare oo kaga maqan gacanta xukuumadda washington waad mahadsantahay iliyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa alqudus al carabiya kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan ra-iisul wasaare cusub oo loo magacaabay waddanka bangaladesh moxamed shihaabudiin oo ah madaxweynaha dalkaasi ayaa ra-iisul wasaaraha cusub u xushay nin horey maxkamad ay u soo saartay haweeneydii baxsatay waddankana ka masaafurisay kaasi oo ah maxamed yuunus kaas oo noqonaya madaxa xukuumadda cusub ee ku-meelgaarka ah ee waddankaasi afhayeenka madaxtooyada ayaa sheegay in go-aanka magacaabista yuunis oo siddeetan iyo afar sano jir ah uu yimid kadib kulan ay ka qayb galeen madaxweynaha saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada xubno ka socday rayidka iyo sidoo kale wakiilo ka socday ardayda ku kacdoontay xukuumaddii dhacday maxamed shihaabudiin ayaa sidoo kale kala diray baarlamaanka wuxuu sidoo kale sheegay in lasoo xuli doono xubnaha kale ee golaha wasiirada xukuumadda ku-meel gaarka ah wuxuu qaaday xaaladii bandowga ahayd ee ay soo rogtay haweeneydii ka baxsatay dalkaasi warbixinno maanta lasoo saaray ayaa xaqiijiyey in rabshado ka dhashay is-casilaadda xasiino kadib ay ku dhinteen ilaa boqol qof horeyna waxaa loo diiwaangeliyey intii ay dibadbaxyadu socdeen dhimashada saddex boqol oo qof taasi oo tirada guud ka dhigaysa afar boqol oo dhimasho ah aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysada caalamka ee maanta imikana aan dib ugu laabanna dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaas aan uga sii ambaqaadna qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaad degaysanaysaan dowladda maaliya ayaa ku dhawaaqda in si rasmi ah ay xidhiirka ugu jartay dowladda yukrain maalmo uun kadib weerarkii lagu xasuuqay murtasaqada fagnar ee ka dhacay xuduudda u dhexaysa dalkeeda iyo aljazaa'ir xukuumadda bomako ayaa sheegtay inaysan wax wada shaqayn ah la yeelin doonin xukuumadda kiyef maadaama dowladda yukrain ay ku dhawaaqday in taageero ay siinayso kooxaha mucaaradka ah ee ku kacsan nidaamka maali tallaabo taa la mid ah waxaa qaaday dowladda nejar oo iyadana maanta ay iclaamisay in gebi ahaanba ay xidhiirka u jartay dowladdaani dhacda bariga qaaradda yurub tallaabooyinkan ayaa la rumaysan yahay in gadaal ay ka riixayso xukuumadda moscow oo galaangal xooggan ku leh mandiqadda islamarkaana iyadu noqotay cidda ay ka go'do talada galbeedka afrika kadib markii reer galbeedka ay halkaasi ka cerisay waxay sidoo kale tani imaanaysaa iyadoo dowladda maraykanka ay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay wareejisay saldhiggii ugu dambeeyey ciidankeeda ay kaga sugnaayeen dalka nejar oo ah saldhigga agades insaxaabka maraykanka ee nejar ayaana yimid kadib markii afgembi militari lagu riday xukuumadda nejar taladana ay la wareegeen saraakiil militari oo ku daaban ruushka sidoo kale dowladda faransiiska ayaa ka hor maraykanka mandiqadda laga ceriyey oo isaga luga laabatay waddamada nejar burkina faso iyo maali iyadoo sidoo kale hadda cadaadis kala kulmaysa dalal kale oo ay ka mid yihiin senegaal iyo jaad كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag waa kuwii dalalka ugu badan ee liinta soo saara kuwa soo dhoofsada iyo kuwa dhoofiya faa'iide intee la eg ayay liintu leedahay halkeese ayay uga jirtaa dhaqaalaha dunida warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi diiradda ku saaraya walaalkeen xaaris cabduqaadir liintu waxay ka mid tahay miraha caanka islamarkaana leedahay dhadhan gaar ah iyo soo jiidasho kumana koobna keliya inay tahay cunsur ama xubin muhiim u ah oo loo adeegsado jikada iyo waxkarinta waa miro hodan ku ah fitamiin c alyaafta ee sidoo kale kaabayaal dhirta ah oo faa'iido u leh jirka waxay sidoo kale caafimaad ahaan jirku ka caawisaa howlgalka difaaca badqabka wadnaha oo ay gacan ka geysato iyo dheefshiidka oo ay saacido waxaa liinta halkii xabo celcelis ahaan ku jira kow iyo soddon miligaraam oo fitamiin c ah kaasoo ka dhigan konton iyo kow boqolkiiba dakhliga maalinlaha ah ee qofka lagula taliyo sida ay sheegayso hay-adda sheegata caafimaadka adduunka haddaba dhegeysto taqriirkan waxa uu ku saabsan yahay wadamada ugu badan ee laga soo saaro liinta caalami ahaan tobanka ugu horeeya ugu horeen waxsoosaarkeeda caalami ahaan sida ku cad warbixin ku saabsan liinta suuqyada iyo ganacsiga caalamka ay soo saartay shabakad isku howsha arrimaha dalagada dibadda islamarkaana taabacsan wasaaradda beeraha mareykanka ayaa lagu sheegay in xajmiga waxsoosaarka liinta caalami ahaan inta udhexeysa muusimka labada kun saddex iyo labaatan ilaa labada kun afar iyo labaatan uu gaari doono toban milyan oo tan iyadoona uu sii kordhay waxsoosaarka dowladaha midooda yurub koonfur afrika iyo turkiga wax lagu qiyaasay laba boqol lixdan iyo afar kun oo tan ayaa la sheegay in muddadaasi uu kordhi doono waxsoosaarka liinta ee turkiga taasoo ka dhigan inuu gaaro heer qiyaaseed lagu sheegay hal dhibic lix milyan oo tan iyadoona la filayo in badeecadan ay gaari doonto heerar taariikhi ah oo aan weli laga soo diiwaangelin dalkaasi sidoo kale sbain iyaduna waxaa sababo ku aadan duruufaha la xiriira kobaca iyo masaaxada dhulaad ee beeraha liinta la sheegay in waxsoosaarkeeda uu gaari doono mustawo taariikhi ah markii ugu horeysay arrinkaasoo si guud waxsoosaarka dowladaha midooda yurub ka dhigaya kuwa martigelinaya koror qiyaastiisu tahay lix iyo toban boqolkiiba ama dhanka kale hal dhibic toddoba milyan oo tan sidaasi ka duwan waxaa cimilada oo ah mid aan u hiilin dhulbeereedyada california awgeed dalka maraykanka la filayaa in waxsoosaarkiisa liinta waasudhac ku yimaado wax lagu qiyaasay laba boqol konton afar kun ilaa ugu yaraan toddoba boqol konton sideed kun oo tan dhanka koonfur afrika waxaa iyadan la saadaalinayaa in waxsoosaarkeeda liinta uu ku yimaad koror toban boqolkiiba ah si uu u gaaro toddoba boqol iyo labaatan kun oo tan kaas oo lagu tilmaamay xaqiijinta nambar cusub oo sare u kaca islamarkaana laga dareemi doono xaddiga liinta ee dalkaas uu dhoofinayo siddeed sano oo xiriir ah marka lagu daro sanadkan marka laga soo tago dalal kala filayo in uu ku yimaad sarowkac xoogan oo waxsoosaarkooda liinta ah waxaa dhanka kale tobanka dowladood ee ugu horeeya wadamada ugu badan ee soo saara liindhanaanta ugu horeysa mexico oo ah dal ay dadkiisu xooga saaraan dhanka beerashada lehna waxsoosaar kala duwan dalkan ayaa ah kan ugu horeeya caalami ahaan wadamada soo saara liinta ah waxaana muusimkii u dambeeyey ee labada kun saddex iyo labaatan ilaa labada kun afar iyo labaatan uu soo saaray soddon boqolkiiba liinta daafaha caalamka inkastoo geedaha liinta dalkaas ay la kulmeen cuduro uu qidaaca beeraha liinta la ildarnaa waxaana waxyeeladaasi ay saameysay shan boqolkiiba waxsoosaarka liinta sida lagu sheegay warbixintan ay soo saareen fariiqa fadhigoodu yahay maraykanka haddaba kuwani waa liiska tobanka dal ee ugu horeeya waxsoosaarka liinta kuwaas oo labada kun saddex iyo labaatan ilaa labada kun afar iyo labaatan soo saaray xaddigii ugu badnaa liinta caalami ahaan dalka ugu horeeya oo mexico oo laba dhibic sagaashan iyo shan milyan oo tan soo saaray oo sida aan sheegnay waxsoosaarka caalamka ka ah soddon boqolkiiba wadanka ku xiga caalami ahaan waa argentiin kaas oo soo intaajiyey ama soo saaray hal dhibic kow iyo sagaashan milyan oo tan dalkan wuxuu waxsoosaarkiisu caalamka ka yahay sagaal iyo toban boqolkiiba saddexaad waa dowladaha midooda yurub oo la isku beeriyo waxsoosaarkooda kaasoo lagu sheegay hal dhibic lixdan iyo sagaal milyan oo tan turkiga ayaa ah dalka afraad wuxuuna soo saaray hal dhibic konton iyo sideed milyan oo tan oo liinta caalamka nisbadeedana lagu sheegay lix iyo toban boqolkiiba nambarka shanaad waa maraykanka oo toddoba boqol konton sideed kun oo tan soo saaray koonfur afrika ayaa kusoo xigtaa oo soo saartay toddoba boqol iyo labaatan kun oo tan jili ama tishili waxay soo saartay boqol toddobaatan iyo shan kun oo tan sacuudiga lixdan kun oo tan ayaa lagu sheegay waxsoosaarkiisa liinta dadka yuhuudda ee xoogga ku haystaa dhulka filistiin waxaa isku geynta waxsoosaarkooda lagu sheegay lixdan kun oo tan kuwaas oo tobanaan sano ka hor wuxuu ku qabsada dhulalka muslimiinta kuwaas oo gumaad kula kacayaan islamarkaana boobeen hantidooda tobanaad waa jabaan kaasoo soo saaray konton laba kun oo tan oo liinta ah dhanka wadamada dhoofiya liindhanaanta waxaa ugu horeeya sbain oo saddex labaatan boqolkiiba isagu dhoofiyey sanadkii lasoo dhaafay waxaana qiimo ahaan lagu sheegay xaddiga liinta uu dhoofiyey siddeed boqol toddoba iyo konton milyan oo dollar mexico waxaa toddoba boqol laba iyo labaatan milyan oo dollar lagu qiyaasay qiimaha badeecadii ay dhoofisay oo guud ahaan liinta caalami ahaan la dhoofiyey ka ahayd sagaal iyo toban boqolkiiba saddexaad waa koonfur afrika waxaana uu dhoofiyey dalkaasi wax lagu qiimeeyay saddex boqol lixdan iyo kow milyan oo dollar waxaa kusoo xiga turkiga oo dhoofiyey wax lagu qiyaasay saddex boqol konton iyo sideed milyan oo dollar shanaad waa holland oo dhoofiyey saddex boqol kow iyo konton milyan oo dollar oo lagu qiimeeyey liinta uu dhoofiyey maraykanka waxa uu dhoofiyey xaddi qiimihiisu ahaa boqol toddoba iyo siddeetan milyan oo dollar liin ah waxaana kusoo xiga brazil argentiin colombiya iyo talyaaniga oo badeecada liindhanaanta uu dhoofiyey lagu qiimeeyey siddeetan iyo saddex milyan oo dollar waana dalka tobnaad caalami ahaan wadamada dhoofiya liinta sanadkii lasoo dhaafay dhanka wadamada soo dhoofsada waxaa iyaga ku jira wadamo qaarkood qayb ka ah soo saarista iyo qaar kale oo dhoofinta ku jira waxaana tobanka ugu horeeya ee loo waarido ay kaliyihiin maraykanka oo dhoofsada sanadkii lasoo dhaafay xaddigii ugu badnaa islamarkaana uu ku bixiyey lacag dhan lix boqol afartan laba milyan oo dollar holland wuxuu soo dhoofsaday liin qarash ahaan lagu qiimeeyey afar boqol lix iyo toban milyan oo dollar dalalka kale waxa ay kaliyihiin faransiiska ingiriiska poland ruushka talyaaniga iyo jabaan kuwaasoo boqolaal milyan oo dollar ku bixiyey liinta ay caalami ahaan soo degsadeen sanadkii lasoo dhaafay dhanka wadamada carabta ama dowladaha ku jira liiska dalalka carabta ee soo saara liinta inkastoo aysan jirin xogo hufan oo la xidhiira wax soo saarkooda liinta haddana waxaan idiin soo gudbinaynaa qaa'imada ama liiska tobanka dal ee carabiyahaan ugu horeeya wadamadii soo saaray liinta sanadkii labada kun laba iyo labaatanka annagoo wax soo saarkooda ku qiimeynaynaa lacagta doolarka maraykanka masar waa dalka ugu horeeya wuxuuna sanadkii labada kun laba iyo labaatankii soo saaray xaddi lagu qiyaasay toddobaatan iyo sideed milyan oo dollar imaaraadka waxaa liinta uu soo saaray xaddigeeda lagu qiyaasay konton afar milyan oo dollar maqrib ayaa sidoo kale labada kun laba iyo labaatanka waxay soo saartay miro liin ah oo xaddigoodu gaarayay siddeed dhibic lix milyan oo dollar afraad waa soomaaliya wax soo saarka dalkan waxaa labada kun laba iyo labaatanka uu ahaa qiimihiisa shan dhibic saddex iyo labaatan milyan oo dollar suuriya waa dalka lixaad waxaanuu soo saaray xaddi lagu qiimeeyey lacag dhan hal dhibic soddon iyo lix milyan oo dollar sacuudiga ayaa kusoo xiga kaas wax soo saarkiisa lagu qiimeeyey hal dhibic soddon iyo kow milyan oo dollar kuweyt hal dhibic ewer toddoba milyan oo dollar ayuu ahaa wax soo saarkiisa cumaan lubnaan iyo falastiinta gumaysiga ku jirtaa waxay soo saareen ku dhowaad laba milyan oo dollar wax lagu qiimeeyey oo liin ah cumaan lacag ahaan waxaa wax soo saarkeeda lagu qiyaasay hal dhibic ewer shan milyan lubnaan ayaa shan boqol siddeetan iyo shan kun oo dollar halka filistiin ay iyaduna soo saartay afar boqol toddobaatan afar kun oo dollar ugu dambeyn haddii aan wax ka milicsan xaqaa'iqda liimoonta waxaa la sheegay inaan si dhab ah loo ogeyn halka uu yahay asalkeeda waxaase la rumaysan yahay inay kasoo ifbaxday waqooyi galbeed hindiya ganacsatada carabta ayaa liinta waxay ku faafiyeen daafaha mandiqada badda mediteraneanka intii u dhexaysay kun ilaa kun boqol iyo kontonkii ka hor miilaadiga waxaa jira ilaa kow iyo soddon nooc oo ay liintu ku leedahay guud ahaan caalamka waxaana kuwa ugu caansan waqti xaadirkan sida aadka loo helo ka mid ah liinta lishbona mayer beers iyo sidoo kale liinta loo yaqaan limita waxaa liinta ku jira fitamiino si gaar ah fitamiin c waxaana sidoo kale ay hodan ku tahay maadooyinka ka hortaga agsidada ama khalalka ku dhaca unugyada jirka daraasadaha cilmiga qaarkood ayaa tilmaamaya in laymoonta ay yareyso halisaha xanuunada ku dhaca maskaxda la dagaalanto kansarka ka hortagna u tahay dhiikarka waxay sidoo kale ilaalisaa maqaarka kore ee jirka halka ay ka qayb qaadato daaweynta caabuqyada cawnaha ku dhaca iyadoona ay leedahay fawaa'id kale oo fara badan geedkii baliinta waxuu soo saari karaa sanadkii waxaa gaaraya ilaa lix boqol oo rudal waxayna kori karaan oo ay kobcaan ilaa labaatan qudum oo ah cabirka loo adeegsado sidoo kale liinta waxaa marsu ahaan jirta mid aan si fudud lagu helin islamarkaana isku hadiyeyn jireen boqoradii hore waxaan intii uu jira baxdiga iyo baaristii dahabka ee californiya sanadkii kun siddeed boqol afartan iyo sagaalkii ay shaqaalihii godadka laga qodo dahabka ahaayeen kuwa u diyaargarooba in ay lacago badan kala soo baxaan hal xabo oo liin ah arrinkaas oo muujinaya qiimaha ay adduunka ka joogtay iyo hadda sida uu allah ugu manaystay dholal badan ilaa la isku dhoofiyo iyagoo malaayiintan ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى لنور الهدى والشوق حديها wahagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها